ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ka tirsan culimmada ahlu sunnah wal jameeca ayaa soo dhoweeyey bayaanka ay soo saareen culimmada ictisaam ee lagu cambaaraynayay falalka ee al-shabaab hase ahaatee sheekh cabdiraxmaan sheekh muxyidiin celi oo u warramay v o a ayaa sheegay in aan cambaarayntaasi aanay ahayn mid keligeed ku filan loona baahan yahay in si guud looga wada hadlo dhibaatada al-shabaab xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray sheekh cabdiraxmaan sheekh muxyidiin celi waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko bayaanka ay soo saareen culimada arrinta ay ku dhawaaqeen oo ah in ay iska dhaqaajiyaan oo ay cambaareeyaan falalka lagu beegsanaayo dadka wax ku oolka bulshada oo resourceka u ah aad ayaan usoo dhaweynayaa waa wax sax ah waa fadiila mudan in culamadaas loo ictiraafo waxaan rabaa inaan bal wax yar aan ka idhaahdo dhacdadii iyo xadadkii dhacay waa laga hadlayy waana sax laakiin ma ku filan tahay kuma filna ayaan qabaa waxaan ogsoonnahay kooxahan al-shabaab la leeyahay ee xag jir ka ah hadda qadiyadooda waxay u muuqataa inay naqanayaan escape goat inay naqanayaan ama capshul fida oo naftoodii macnaha laga dhigaayo dad looga baxsado looga xuis siibto dembiyada dhacayo afkaartan dadka ay ku kharibayaan waxaa xaqiiqo ah inay tacaaliim ay soo barteen ay tahay oo manhaj ay tahay oo fikir ay tahay ay suluuq ay tahay oo ay tahay shay madruus ahoo la diraaseeyo marka anigu hadda shaksiyadna aan weeraraynin koox gaarana aan weeraraynin fadliga iyo shaqada ummadda soomaaliyeed ay u haayaan xarakaadka islaamigaana ictiraafayo haddana aniga oo muwaadina waxaan odhan lahaa war qadiyadan xiwaar wataniya ha laga yeesho si jidriya ha looga hadlo yaanan axdaadka ku mashquulin maxaa yeelay fikirka al-shabaaba rag waxaa la haayaa oo culamada soomaaliyeed ka mid a oo hataa ay dhici karta rag maanta ku inkiraya falka ay samaynayaan oo shalay yireen mujaahidiin baa tihiin waxaad samaynaysaan waa xalaal yireen boqol daliil baan u haynaa mujtamaca soomaaliyeed in uu jihaad ka ansaxaya yireen oo ku sheega qitaalkii iyo dagaalkii fidnada ahaa inuu jihaad yahay waxay ila tahay si kayska aan u abaarno yacni guntiisa iyo dhabtiisa in aynu afkaarta iyo asbaabta iyo cawaamisho aan diirada saarno waaye sheekh laakiin adiga ka caalim ahaan yay kula tahay inay arrintaasi ka wada hadlaan si xal looga gaaro dhibaatada ay al-shabaabku dadka ku hayaan runtii waxay ila tahay qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed fikirka u rabaa ha cabaarsanaado min xaqihi an yushaarika yani fi hadihi lmasiira inuu qayb ka qaato processkan dhibaatada dalka haysata ee fikirkan xagjirnimada ah ama ha naqdaan kuwa wahaabiyada ama salafiyada la yidhaha ama islaaxa ikhwaanku ha naqdaan ama suufiyada ha naqdaan ayi tawaa'if daa'ifo kasta oo xaqiiqa ka jirta ah yacni social phenomena ah waa case dhaahira ijtimaaciya oo ummadda la soo diristay waxaan ku hambalyeynayaa mubaadarada iyo initiativeka ay wasaaradda arrimaha gudaha ay qaaday ayaan ku hambalyeynayaa laakiin ha la ogaado dawaa'ifta dalka ka jirta halka wax le maaha marka in xiwaar wataniya la sameeyo oo laga wada qayb qaato waxaan sir ahayn oo xaqiiqo ah oo banaanka yaallo in rag shalay al-shabaab baarigayay oo jihaad ugu sheegay camalka ay wadaan maanta inay khawaarij ku tilmaamayaan marka waxaan islahay shabaab naftooda waa madluumiin shabaab waa madluumiin macnaa waxay isku darsadeen wax la yidhaahdo laba wasfi oo dhaalimnimo iyo madluumnimo ah dhaalimiin waa yihiino yacni taariikhdii iyo kayaankii iyo turaadkii ummadda soomaaliyeed ayay hujuum kusoo qaadeen waa dhaalimiin yani min hadihi zaawiya markaan ka egno waa madluumiin maxaa yeelay dadkii shalay dhumiyey ee waxaan baray ayaa maantay dhinac kale kasoo jehista markaasay farta ku fiiqaayaan marka aniga waxaan odhan lahaa war afkaarta aan ku hadalno iyo iyo cawaamisha yaanan ku mashquulin axdaad waxaan kaloo aan mar labaad aan leeyahay si cad aan u leeyahay yani aniga cabdiraxmaan sheekh maxudiin celiyaa la yidhaahaa waxaan hambaryeynayaa culamada maanta ad ii sheegtay oo bayaanka soo saaray wax fiican bay sameeyeen lakin is not enough kuma filna yani qadiyadda hadda taagan kuma filna in xadadka aan ku mashquulna iyo dhacdooyinka kaliya waa inaan rootcouska iyo cawaamisha aan ka hadlo waan gartay sheekh cabdiraxmaan laakiin haddii aad tihiin culimadii sidaad sheegtayna aada u kala qaybsan tihiin firqooyin kala duwan dhalinyarada hadda diinta baranaysa ee maaragtay xiisaha u qabta inay diinta bartaan marna laleeyahay jihaad baad ku jirtiin marna laleeyahay jihaad kuma jirtaan sidee baa maaragtay looga saari karaa jahawareerka noocaas oo kale ah baaraka allahu fika horta waxaan rabaa in oo dadku ay ka intimaa ah oo mataqaanaa jamaaciga ah oo qofka uu ku qanco inuu koox ka tirsanaayo hadda u aragyo inuu ilaahay sidaas ku caabudaayo wax mushkilahay leedahay ma jirta anigu qabaa horta nabi maxamed muslim oo ka dhigta xataa shiica iyo sunno nabi maxamed kama dhiman oo hadda loo kala qaybso muslimiinta laakiin hadda muslimiintii uun m waagaas joogtaa waxay la naqatay inay sidaa ilahay ku caabudaan haddana waxaa jira intaahoo firqa baa jiro qofkii isdhahaaya tan baad ilaah janno uga helaysaa waxaan leenahay fadal ilahay ku caabud laakiin hal shay lama ogola haddii oo markaan ka hadlayno almucaamala maca hayrika tacaamulkaas waxaa la rabaa inuu macaayir sharciya ou yeelayo waxaan leeyahay marka oo aan leeyahay maantay kaysa kays soomaaliyeed waaye qadiya wataniya waaye qadiyadaas wadaniga ah aniga waxaan leeyahay ninka salafiga ah ama wahaabiga ah ninka ikhwaaniga ah kan suufiga ah kan mataqaana tabliiga ah iyo wax kaleo hadda aan ogeyn oo jiri karaba xataa takfiir kuwa laleeyahy xataa anigu aan qaba in lasoo dhaweeyo kayskan kays wadaniya waaye si wadaniyadaha looga hadlo hadda ka hor khaladaadka dhacay waxaa kamid ahaa in koox gaara ay isla heshiisay masiirkii qadiyadda ummadda soomaaliyeed waa inaan xiwaar jidri ah oo deep argument la sameeyo oo national ah laga qaybgelinaya dhammaan waaxyaha bulshada ee kala duwan ama culamo ha naqato ama aqoonyahan kaleo maadi ha naqayo ama saraakiil ha naqato in laga wada qayb ganacsada ka qayb qaadato fikirkan yani strangerka ah oo bixaalin bixaalin ka hor imaanayo dhaqanka iyo turaadka ummadda soomaaliyeed iyo backgroundkeeda waxaan qabaa inaan ka wada doodno yaan dhacdo isku mashquulinin ninkii dhintay waa dhimaya kii hadda dhimana waa dhima doonyaa qaa'imada liisaha way furan tahay xataa yarita allahu alarda waman caleyha geeridu waa soconaysaa marka waxaan dhihi lahay war afkaartan aan diirada saarno oo aan si jidiyan ahoo seriously ah aan uga hadalna anigu saas bay ila tahay waxaan cambaliyeynayaa tilaabaha lagu cambaaraynayo falalkaasna waa hambal waana ku biiraya anigana qodayda bayaankaas waan ayidsanahay laakiin naguma filnay aan hore u soconno
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh muxyidiin celi oo ka mid ah culimada ahlusunna waljameeca oo warramayey xuseen barre aadan